ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa fariisimo cusub waxay ka samaysteen duleedyada magaalada baydhabo si ay uga hortagaan weerarada dhanka hobiyaasha oo kooxda al-shabaab ay mararka qaarkood kusoo tuuri jireen xilliyada habeenkii rugaha cusub ciidamada booliiska gaarka ama daraawiishta la dejiyey ayaa noqonaya kuwo lagu sugayo amniga magaalada sida ay xaqiijiyaan saraakiisha amniga iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed taliyaha ciidamada booliiska gaarka iyo wasiir ku-xigeenka amniga koonfur galbeed ayaa tagay xarumaha cusub ee la dejiyey ciidamada taliyaha ciidanka booliiska gaarka ama daraawiishta koonfur galbeed gaashaanla sare isaaq cali isaaq oo loo yaqaano meeday ayaa sheegay sababta ciidamada loo dejiyey xarumaha cusub inay tahay adkeynta amniga magaalada baydhabo iyo inay ka hortagaan hoobiyaasha kooxda al-shabaab ay kusoo tuuraan magaalada haradimkudamboytay oo makuudahaytay roogna si ciidamada shaqada qarankii oo haayaan meelaraay dowladdii on haayaan si onanku qoorgalna meelaraay shaqadii oo haaysadaan qawaariistii haka gama jartay hoobiyaha eelboorka inti ciidanku inti lahaa diji walku nasadi meelaraayusa dadaal badan alla kabii juhud badan alla geli meelaraayusa walaayo eelboorka ininka arag qaladeeyaan hanqitiri galeen meelo fogfog oyoo deginyin maarnayaan la nagdeen unsuuro waaytiniyo haka gemaan awal hore meelon hata surugno wejigaana toos iyo meele oo hataba niin muuqat yaaka gema jiraan meelaanna awal way degnaaytay ciidamada s n a inay hoobiyaaaska hor seedaanka guul daraysadeen ilaahay mahadiis way ka guulaysaday ciidamada daraawisha dowlad goboleedka koonfur galbeed way ka guulaysaday ninka hor seedaan hatana amniyu eelboorka amniyu hoobi malaka gema koro walan sunin inay laanka gema leelan waa nahaaran aan surayin ciidamada geesiyaasha eed eedaan ka dhiirigeliya inyo sii laabanlaaban shaqadiyo aan haayaan dowladdiyo iyo shacabyo waayo waa ahaa codowgan dhaqar badanya meelaraayusa dhaqar kasto hameloogan way diyaaran eyin ciidamada inyo ka horseedaan wasiir ku-xigeenka amniga koonfur galbeed maxamed yuusuf maxamed ayaa isna sheegay xaqiijinta amniga magaalada inuu muhiim yahay maadaama ay tahay caasimada kumeelgaarka oo dowladdu ay ku shaqaynayso eeriyada hadda aan ku sugannahay oo runtii duurka fog ee magaalada baydhabo ah oo runtii aan ku aragnay askar iyo saraakiishoodii oo ciidan si aad u qurux badana u diyaarsan ugana howlgala eriyada ay ku sugan yihiin iyo nawaaxigeedaba aynan ka harsan waayeen khawaarijtii hawaysan jirta inay nafla caarigaa tuuriyo kusoo tuutuureeyaan goobaha ciidamadu degan yihiin runtii ugu tegey meelaha ayagu ay joogaan iyo meelaha wax kasoo tuuri jireen runtii waxaan rabaa inaan ciidamada geesiyaasha si guud ee booliiska koonfur galbeeda guud ahaan gacanta midig ku hahaya amniga koonfur galbeed aad iyo aadaad u mahadsan tihiin saraakiisha iyo askartaba runtii waxaana rajeynayaa inaad sii laba jibaartiin dadaalka quruxda badanee aad u haysiin dowlad goboleedka koonfur galbeed ciidanka booliiska gaarka ahe koonfur galbeed waxay ku ammaanan yihiin uguna duwan yihiin ciidamada kale shibliinka ismaqalka iyo iskala amar qaadashada iyo feejignaanta dhiifoonnida runtii wixii laga rabay askari qaran oo dhan waa u dhammaystiran yahay aad iyo aadaan taliya idinku mahad celinayaa adiga saraakiishaada iyo askartaadaba sida aad habeen iyo maalin ugu heelan tihiin cadowga ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey inaad goobahooda ugu tagtaan ku dhibaataysaan shacabkiinna iyo dowladdiinnana aad uga ilaalisaan aadaan idinku mahad celinayaa annagana insha allah garab aan idinku siin doona hadii ilaa yidhaahdo kahor inta aan ciidamada la dejin duleedyada magaalada baydhabo kooxda al-shabaab ayaa hobiyaal xilliyada habeenkii waxay kusoo tuuri jireen bartilmaameedyo ay beegsan jireen oo ay ka mid tahay garoonka diyaaradaha dhaktar shaati guduud ee magaalada baydhabo halkaasoo ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta amisom iyo hay-adaha qaramada midoobay qaarkood mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo